dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowye dhammaantii cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nneteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saamayn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaadhsiiyo qof ama dad kale covid nneteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qayb gelaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey assalaamu calaykum raadiyaal anigu magacaygu waxaa weeye axmed ciis duceed oo jooga magaalada qoordhow waxaana jiraa da-deedu waa labaatan marka waxaan rabaa in magaalada aan joogana waa qordho qordhona xanuunka aada buu ugu badan yahay corona viruska ah marka waxaa rabaa xanuunka waxa laskaga daaweeyana ee la socodsiiyo dakhtarkana lay weydiiyey waxa lagaga hortegi karo waa kaas sidaas calaamadahana le calaamadaha lagu gala galan karona dhakhtarka ay weydiisaan waa mahadsantahi raadiyo sidaasaan mahadsanid axmed ciise ciid oo jooga magaalada qardho haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa axmed cudurkan safmarka ah ee covid nneteen-ka daawo ma laha ee wuxuu leeyahay talaal kaasoo lagu hortagayo cudurka safmarka covid nneteen-ka sidoo kale cudurkan covid nneteen-ka waxaad ugu hortagi kartaa inaad raacdo tilmaamooyinka caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef kuwaasoo ahaa in gacmaha layska dhaqo muddo labaatan elbriqsi laguna dhaqaayo saabuun iyo biyo korka ka socda in la isticmaal ganfur xidhkii iyo gacmogashigii iyadoo la iska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga in dadka ay kala fogaadaan ayaa wanaagsan ugu yaraana laba mitir ama saddex tallaabo in guriga la joogo ayaa wanaagsan haddaad isku aragto calaamadaha cudurka hargebka haddii aad isku aragtid qofa qandho iyo neefta kugu dhigta fadlan raadso goobaha lagula tacaalo cudurka safmarka ee covid nneteen-ka tiishka ama masarka sanka ama xusulkaaga oo laaban ku dabool afka iyo sanka marka aad qofo aysid ama hindhisaysid markaad isticmaasho tiishka ku rid fadlan weelka qashanka lagu rido oo xiran nadiifi gacmahaaga kadib markaad qofacdo ama hidhisto amaad caawinayso qof xanuunsan aad ha ugu dhowaanin qofka qaba astaamaha cudurka hargebka sidaas iyo si la mid ah calaamadaha lagu garan karo ee cudurka safmarka covid nneteen-ka ee ugu caansan waxaa ka mid ah qofac qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran intaas waxaa soo raaca qofka uu waayo dareemihii urinta iyo dhidhinka salaamu calaykum raadiyo weeriga waa idin salaamay magacayga waa maxamed xasan waxaan joogaa degmada dhuusamare degmada burceel oo gobolka dhuusamare waa ustimaadan joogaa waxaan weydiinayaa dhakhtarka radio erga ka howlgala xanuunka corona virus ee dunida ku baahay calaamadaha lagu qaado ma leeyaha neefka dhasho haddii uu leeyahay dhakhtarka su-aashaasaan ka weydiinayaa saabkoo xanuunaya maxadsaneed maxamed xasan oo jooga degmada guryaceel haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa maxamed cudurkan safmarka ee covid 19-ka calaamadaha ugu waaweyn oo lagu garto waxaa ka mid ah qof aqalalan qandho daran neeftoo qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa kale oo soo raaca intaasi in qofka uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka assalaamu calaykum radio erga waan idin salaamay magacay waa cali xaaji waxaa joogaa degmada sanuwal dhaweyn ee gobolka shabeellada hoose doctoorka waxaa weydiiyayaa qofka koroonaha qabo sidee calaamadeeda ku kasayaa si qofka kaa hor imado sidee ku kastaa oo qofka guri dhan isku xirin sidee ku aqoonsanaysaa qofka haddii ku samo sidee ku aqoonsanaysaa koroonaha waan mahadsantihi radio ergo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu maxadsaneed cali xaaji oo jooga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cali calaamadaha lagu aqoonsan karo ee qofka qaba cudurka covid 19-ka waxaa ka mid ah qofa aqalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa kale soo raaca intaasi in qofka uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhinka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee labo eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan intaan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
الله حينا دوري ما في عبادة